madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada baydhabo ka daafuray akademiyadda qaranka ee dhaqanka iyo cilmiga mayga oo ah hay-ad dowladeed oo madax bannaan taasi oo loogu talagalay ilaalinta iyo horumarinta dhaqanka kala duwan ee qadiimiga ah gaar ahaan koonfur galbeed munaasabada daafurka ayaa waxaa ka qeyb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka golayaasha kala duwan dowlad goboleedka koonfur galbeed aqoon-yaano maamulka degmada baydhabo iyo marsharaf kale cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey muhiimadda akademiyadan
ujeedada unka weyn oo akademiyaddu laysuubi horta akademiyadda akademiyadda qaranku tan oo lankii saaxiibkayaha ismaaciil guddoomiyahan eh iyo la mid ata akademiyad qaran qorsho iyo nidaam yaa weeldhadi doonto dada ku shaqeeyi doono akademiyaddaas wala iyo fuliyaas iyo hoolo iyo qobadaasa wali waa haa afka iyo farta iyo cilmi baarista luuqado yaa koon ah yaa bilaawaada waloo alif mayle ka egmae luuqado kale oo dadka soomaalida leeyiin yaa baaris ka suubii doonto wali in roogdee ilaalinta dhaqanka iyo dhaxalka dadka reer awleyn yaa inteegantee wali in roogdee oo an dhisantaa suugaantii hal abuurkii dadka gobolladu lahaayeen oo hatana ku cabadaaye yaa insurantoo qoraas wali kale insurantaa hirgelinta iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed iyo bulshada reer koonfur galbeed yaa insuranta oo qabadaas wali suubii doontee cilmi baaris iyo kasuubiyaasa taariikhda soomaaliya iyo tan soomaaliya guud iyo tan reer koonfur galbeedba
akademiyadan ayaa lagu dhigi doonaa afka mayga waxaana dhigi doonaa macalimiin aqoon badan u leh si bulshada soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed ay u bartaan